wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa magaalada cadaado ka dhagax dhigtay iskuul wax lagu bari doono danyarta iyo naafada iskuulkan oo ah mid ku shaqayn doona manhaj waxbarasho caalami ayaa wax lagu bari doonaa ilaa toddoba boqol arday oo ka kooban danyar naafo iyo agoon waxaana maalgelinaysa hay-adda guuleed foundation iyadoo iskuulka loogu magacdaray waas cabdulaahi waas faarax oo dhowaan geeriyooday cabdiraxiin nuur warsame gudoomiyaha hay-adda guuleed foundation oo iskuulka hirgelinaysa ayaa xuusay inay hadda gacanta ku hayaan ilaa saddex boqol oo arday oo danyar ah iskuulkana loo dhisayo si tirada ardayda kor loogu qaado waxaan dhisaynaa waa iskuul internationaalah oo sida halkan ka muuqata aan rabno inuu noqdo iskuul ka soocan iskuullada kale oo aan wax ku barayno dhallaanka deegaankan kaliya maahan cadaadee deegaanada ku xariirisanna sidoo kale inay ka dhigtaan hadda waxaan haynaa carruur gaaraysa saddex boqol oo arday nus ka mida ardaydaas waxay joogaan deegaanka cadaado iyo nawaaxigeeda waxay u kala qaybsan yihiin agoon danyar iyo kuwa naafo ah marka hay-adda guuleed foundation waa hay-addaas ka shaqaysa waxbarashada anugu shakhsiyan waxaan ka soo safray dalka maraykanka gudoomiyaha degmada cadaado faarax diire iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed maxamuud cilmi oo iskuulka dhagax dhigay ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid waxtar ula deegaanka kana duwan yahay iskuulladii horey deegaanka uga jiray marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa madaxda dalalka kala duwan oo maraykan iyo ingiriis iyo meelaha kala duwan nooga soo safartay si ay degmada iyo horumarkeeda qayb uga qaataan qayb muhiim ah oo loo baahnaana ay ugu soo kordhiyaan xaqiiqatan iskuul international ah oo ka duwan iskuullada ku yaalla deegaanadan galmudug in laga hirgeliya degmadan aaday ugu baahnayd oo manhaj internationala leh oo ardaygu meeshii uu rabo waxbarashada uu ka sii wadan karo ardaygii meel kale waxbarashada ka watana markii loo soo transfer gareeyo uu halkan kasii dhammaystiran karo wasaaradda waxbarashada waxay aad u bogaad inay shaqada socoto iyo dhismahaas isku tashiga ah dowladda galmudugna waxaa ka go-an waxbarashadu inay dardargeliso dee cimaanshihii dowladdan hadda ay timid shanta sano oo xoogaaga joogto waxbarashada galmudug isbedel badanaa ka dhacay dee sidaa ogtiin boqol iyo soddonaan ku dhownahay dee ardayda markaan meesha imaanayna toddobiyo labaatan kunay maraayeen boqol iyo soddon kunaan hadda ku dhownahay ummad inay hana qaadayso mustaqbalka wax noqonaysa waxa lagu gartaa siday dadkooda wax u baraan waxbarashadan ay wakhti u geliyaan qiimo ugu bixiyaan waxaan rajaynaya inaad dadkii soo bixisaan ardaydii gaartay waxbarashada iskoolaadka la geeyo